bsmi illaahi اraxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi wacala aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacala aali ibraahiima innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacala aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahiima wacala aali ibraahiima innaka xamiidu majiid waxaan ku dhex jirnay manhajkii uu sheekhu wuxuu qorahayey waxaa ka mid ahaa inuu caddeeyo khilaafaadkii madhabta ka dhex dhacay kii daciifaya kii raajixaba inuu kala caddeeyo marka koob iyo toban siiqo ayuu sheegay meesha ku sheegay siiqooyin kale oo kitaabka dhexdiisa iskaga imaan doona uusan meesha sheeginna waa jiraan oo laga yaabay inuu kuwaa iskaga dhaafay inay marmar wax dhacahaya yihiin marmar dhifa wax uu keeni doono laakiin kuwii soo noqnoqonahayo aad u badnaa kuwaas uu keenay koob iyo tobankaas toddoba ka mid ah waxaa weeye aqwaashii shaafici ayuu ka cabbiray wuxuu sheegay adhar iyo mashhuur iyo qadiim iyo jadiid fii qowlin qadiimin wa fii qowlin wa nas intoodaasi waxay ku saabsan yihiin aqwaashii sheekh saddexna waxaa weeye aqwaashii atbaacda uu ka soo guuriyey oo iyagana uu kala rajaxahay asax iyo saxiix iyo qiila intaasna wuxuu ka cabbiray aqwaashii uu ka soo guuriyey atbaacdii shaafici ilaa ayagu waxbay ku ijtihaadahayeen waxyaalahaas ay ku ijtihaadaanna waa isu khilaafahayeen marka kii raajixa uu ka dhigay kii kalena waa uu kala caddaynahayaa laakiin magacyadu u baxshay waxaa weeye asax iyo saxiix iyo qiila hal siiqana waxaa la yidhi waa muxtamal labadaba waa u dhaxaysa madhab markii aan idhaahdo qowlkii ugu raajixsanaabaa meesha ka cabira laakiin aqwaasha kaloo ka hoosaysa waxay noqon karaan aqwaal asxaabtii ka timid kuwo oo sheekhii ka yimid wax labadoodaba iskugu dhafan xataa waa noqon kartaa laakiin midka ugu raajixsani waa midkaa madhab idhaahdo madhab midkaa idhaahdo midkaasi waa midkii raajix ah koob iyo tobankaas ayuu soo sheegay koob iyo tobankoodii marka waa ka soo baxnay waxyaalihii kaleo marka kitaabka uu ku darahayey ayuu marka sii wadaa wa minhaa masaa'ilu nafiisatun adummuhaa ilayhi yenbagii anlaa yukhla alkitaabu minha wa aquulu fii awalihaa qultu wa fii aakhirihaa wallahu aclam masaa'il oo mustajaadaad ah ayaan ku soo dari doona nafaa'is mustajaadaad waxyaalo wan wanaagsan oo masaa'il lagama maarmaan ah ayaan ku soo kordhinahayaa buu yidhi kitaabkii xajmigiisana waa soo gaabinahaya masaa'ilna waa ku kordhinaya masaa'ilkii wuxuu soo sheegay wuxuu yidhi kelimaddii qariibka ahayd waa bedelahayaaoo kelimad muxuu ahaa ma'luuful isticmaalaan ku bedelahay middii xoogaa ihaam ku jirana waa bedelahayaaoo mid waadixaan ku bedelahay khilaafkii ay iskhilaafeen asxaabtii shaafici ama aqwaashii shaafici ay isku khilaafeenna raajixoodaan caddaynahaya maraatibtooda midkii daciifa wax daciifnimadiisa tusinayaan keenaya kii qawiyana wax qawinimadiisa keentusinahayaan keenahay raafici oo ka horreeyey waa isticmaali jiray nafsadiisu laakiin mar walba ma yeeli jirin marmar buu kala rajixi jiray laakiin nawowi wuxuu leeyahy aniga inta badan marmar hadda wax ka fakadaan waa jiraayo kitaabka alle maahana kitaab kaloo kaamil noqonayaa ma jiro marmar baa wax ka fakanaya laakiin inta badan inuu caddeeyo isku dayahay markuu yidhaa asax wixii hoostaa ku jiraa muqaabiladaas hoosta ku jira waxa weye waa xoogaa waa leeyihiin quwad laakiin waa laga raajixsan yahay haddaan idhaahdo adhar qowlka meesha hoose ku jira waa laga raajixsan yahay laakiin qowl quwo le mashhuur markaan idhahdo midka hoose waxaan ka cabirayaa mid daciif oo aad u tabar daran saxiix haddaan idhaahdo midka ka hooseeya daciif wey madhab markaan idhaahdo madhabka kuwa ka hooseeya daciif wey saas ayuu u sameeyey marka waana isku tacalujiyey oo wuxuu isku dayahay meel walba inuu fii jamciil xaalaat inaan caddeeyaan isku dayahayaa buu yidhi xaalooyinka baxsanayaana waa jiraan marka waxaa ka mid uu yidhi waxyaalahaas aan meesha ku kordhinahayo kitaabkii ilaa muxarar hadduu qornaa oo kitaab muctamada ahaa oo aad u fiicnaa maxaa ku kallifay ayaa meesha ku jirtay marka jawaabtii waxa weye waxa kitaabkan loo qoray oo meesha uu ku siyaadiyey uu rabay inuu sheego lafdigiisiina waa soo gaabshay waxyaalana waa ka bedelaya wixii waxaa ka mid a masaa'il lagama maarmaana oo muxarar ka tegay anugu aan kusoo dari doono wa minhaa masaa'ilu baa ka mid ah nafiisatun wanaagsan masaa'il aan laga maarmi karin adumuhaa ilayhi aan kitaabkii ku dari doono yembaqii ayna munaasab tahay allaa yukhlal kitaabu kitaabka inaan laga khaali yeelin minhaa ayadii masaa'il muhiima oo dadka ku soo noqnoqonayso oo inaan laga tegin munaasab tahay masaa'ilka noocaasina waa ku kordhina masaa'ilkaas waxay yidhaaheen waxa weeye boqol iyo siddeetan iyo labo meelahaas ayuu qultu odhan doonaa aakhirkoodana wallahu aclam uu odhan doonaa konton ka mid a waa kuwii hore uu ku soo yidhi sheekhu sidii raajix ahayd ama mukhtaarka ahayd buu khilaafay marka hadduu khilaafay anugu sidii mukhtaarka ahayd baan caddayna ilaa kontomeeye weeye inta kalena waa masaa'il kitaabkii hore aan ku jirinoo uu ku darahayo inta kale boqol iyo konton iyo wax la jira masaa'il uu kusoo daray weeye marka masaa'ilka nafiiska uu leeyahay waa ku dari doonaa kuwaas wa aquulu fii awalihi awalkeeda waxaan leeyahay qultu baan leeyahay maxaan qultu u leeyahay hadalkii aan ka soo guuriyey raafici iyo midka anugu aan ku darahayaa say u kala soocmaan waa inay kala soocmaan midkii raafici uu ka soo guuriyey marmarka qaarkood raafici hadalkiisii qowlkiisii uu keenaya markaa kabacdu qultu leeyahy oo ku khilaafa marka si ay u kala soocmaan qultu baan leeyahay haddee kelimad hadda aada loo isticmaalo weeye markii dadku ay wax qorahayaan haddii dad wax ka soo naqliyaan kitaabo wax ka soo naqliyaan si koodii iyo kii u kala baxaa ama waa inay yidhahaan kii hore meeshaas ku dhammaaday inta ha yidhahdaan ama waa inay qultu iyo wax yidhaahdaan si lagu kala garto hadalka asagu uu yidhi iyo hadalkii uu ka soo guuriyey uu soo guuriyey si lagu kala garto marka qultu baan leeyahay si lagu garto intaan in ayse kitaabkii hore ku qornayn anugu aan kusoo daray wa fii aakhirihaa wallaahu aclam aakhirkeedana wallaahu aclam baan leeyahay masaladu maadaama masalo laysku qaqabsada ay tahay haddee wallaahu aclam munaasab wey haddii ninku uu dadaalay oo wax keenana asaga laftiisu inuu wax ismoodo maana wallaahu aclam inuu yidhaahdo wey wallaahu aclam munaasab wey culummadu wixii ay garan waayaanna wallahu aclam waa ohan jiri waa garan waaye hadduu garan waayo allah yaqaan saxaabada mar wax weydiiyo allah wa rasuuluhu aclam ay yidhaahdeen laakiin kuma jirto marka dadka la imtixaana haddii imtixaan lasoo fariisto ama dadka la weydiiyo oo la yidhaahdo waxaas iyo waxaas sheega wallahu aclamma laga siisana cumar ibn khadaab radia allahu canhu sayidina cumar ibn khadaab rag oo saxaabad ah oo meesha la joogay oo odayaalah ayuu su-aal u soo jeeday su-aashana qarad buu ka lahaa cabdullaahi ibnu cabbaas oo yar oo la joogu wuxuu ku soo deri jiray odayaasha marka odayaasha qaarkood baa xire wiilkaannaga wiilal asagoo kale la eg baan leenahay maxaa wiilkaan maxaana loogu soo daray marka wuxuu rabaa wiilkaan inuu wiil muhiima yahay inuu tuso in lagu soo daro markaasu wuxuu yidhi idaa jaa nasrullahi bal aayaddaa fasira markaas yidhi allahu aclam wuxuu yidhi allahu aclam meeshaan ma aha meesheeda waa ka carooda quuluu naclam ow laa naclam labadaasaa idinka raba ya ma laydinka siisanayo hadda allahu aclam booskeed maaha hadda kabacdi inay jawaabaan bay noqotay jawaabtii haddii wixii ay u kala bixi waayeen isagii uu radiyey marka wuxuu yidhi aayaddu nebiga sala allahu calay wasalam waqtigiisi inuu dhammaaday sheegaysa oo wixii uu dadka gaadhsiin lahaa gaadhsiiyo liya hadda tasbiixiyo gal saasay aayaddu sheegaysa markaasuu wuxuu yidhi sidaas aa u arkaysaan anna u arkaa laakiin odayaashaas wuxuu rabay inuu yahay cabdullaahi ibnu cabbaas nin oo dakiyaho wiil dakiyaho markaas wiil buu ahaaye in lagu soo daro talooyinka iyo aqoonta iyo markii cilmi la rabo in lagu soo daro lagama maarmanay sheekha marka wuxuu rabaa inuu ka cudur daarto marmarka qaarkood waxaa jira kelimaad kitaabkii muxarar ahaa ku jiray oo asagu uu wax ka bedelay kelimad yar buu ku daray waxbuu ku dardaray marka muxuu kelimadan ugu daray wuxuu yidhi wamaa wajadtahu waxaad ka heshid oo min ziyaadati lafdatin lafdi aan ku ziyaadsho lafdi baan ziyaadshay iyo wanaxwihaa lafdi wixii la mida xaraf oo kalea noqon kara calaa maa fi lmuxarari muxarar wuxuu ku yaallay haddaan wax ku daro factamidhaa cusko falaabudda minhaa waxaan laga maarmayn wey masalada qayd wuxuu ku darayaa mar maan aan laga maarmin ilaa an yakuuna bijurxi damun kaiiru intii hadda mar hore aan soo qabannay oo kale wey dhiig yar waxba inuusan lahayn waa muran lagama qabe hadduu dhiig badan yahay wey marka haddii aad aragtid ama kelimad ama wax u naxwigeedoo xaraf iyo wax noocaasoo aan meesha ku kordhiyey oo muxarar aan ku oolin cusko wakadaa maa wajadtahu waxaad heshay baa la midoo min aladkaari ah mukhaalifan asagoo ka bedelan limaa fi lmuxarari muxarar wixii ku yaallay wakayrihi kayrkiisoo min kutubilfikhi ah factamidhu cusko fa innii xaqaqtuhu anugu waxaan ka soo xaqiijiyey min kutubilxadiidi xadiidka kutubtiisii almuctamadati la cuskana adkaartii oo salaada ama adkaartii wixii adkaarah naqliga asal waxa u ah muxadisiinta ayagu alfaadday ka taxadaraan fuqahadana marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa wax macno lagu wariyey wax noocaasoo kalea inay ku daraan marka wuxuu leeyahay kitaabadii horeo la soo maray ama kitaabka muxarar dikri soo arooray haddaan wax ka bedelo aa aragtay waxaas aan ka bedelay aada ugu fiirso waa kitaabadii xadiidka muctamadkaan ka raajay kitaabada muctamadka waxyaalaha culimmadu soo qaadaan waxaa ka mid a marka lagu jiro ictidaalka ducada la akriyo axaqu maa qaala alcabdu wakullanaa laka cabdun laa maanica limaa acdayta walaa mucdiya limaa manacta marka qaarkood miiaal waxay soo qaadaan waxay leeyihiin axaqudaan xaqu baa ku taalla laakiin kolley nusqada muxarar hadda annaga aan aragno axaqudu waa ku taalla laakiin kelimad kalea jirto oo meesha ka maqan wakullunaa laka cabdun baa kitaabkan ku taalla kaas kullunaa marka xarafkaasoo kale inuu sheegayaa suuragala ducada markuu sii akriyo walaa raadda limaa qadayta baa ku jira kan kuma jirto waa ka tira marka wuxuu leeyahay haddii adkaar aan soo guuriyo adkaarta anugu fuqahada toodii ulama laabana kitaabadii xadiidku laga soo guurshay ayaan u laabtay marka meeshaasaan ka soo xaqiijiyey qabso sax weeye ohan muxuu ugu khilaafay ha ohan fainii xaqaqtu min kutubi alxadiidi almuctamada waqad uqadimu inaan hormariyaa la arkaa bacda masaa'il alfasli fasal masaa'ishiis qaarkeed limunaasabatin munaasabo oo masalo kale munaasaba ay u tahay oo saarin soo gaabin oo fasalkan masaa'ilkii ku yaalla inaan wax yar kale hor hormariyaa suuragal wey warubamaa qadamtu faslan fasal kaamila inaan hormariyaa la arkaa lilmunaasabati munaasabad darteed oo waxay yidhaahdeen xajka meesha aakhirkiisa markii la joogo jazaau sayd waxaa weye ninkii ugaarsaday wixii laga qaadahayey oo jazaha laga qaadahayey iyo ixsaar iyo fawaad oo ah ninkii xajkii ka tagoy maantii carafo ka qaybgeli waayo ama ha laga celiyo ha loo diido ama ha gaari waayo ixsaar baa layaha midkii laga celiyey fawaadkuna waxa weeye xajkii baa ka tegayoo maantii carafo ayuu gaari waayey sabab min alasbaab masaladaas marka wuxuu leeyahay jazaau sayd waa ka horreysay muxarar laakiin anugu waa ka dabamariyey ixsaar iyo fawaadkii meeshii dhammaadka ahayd baan ka dhigay munaasabkii baana saa ila noqdo warubamaa qadamtu faslan fasal kaamila inaan hormariyaa la arkaa lilmunaasaba waarjuu waxaan rajaynayaa in tama haada almukhtasaru mukhtasarkaani hadduu dhammaystirmo an yakuuna inuu noqdo fii macna sharxi sharax macnihiisa lilmuxarari muxarar inuu noqdo mukhtasarku waa minhaajkan haddaa kitaabkan mukhtasarkaah uu dhammaystirmo waxaan rajaynayaa inuu muxarar u noqdo sharaxoo kale sharaxaade waxyaalaha uu qabta waxaa ka mida kelimadii qariibka ahayd buu furaa kelimadii xoogaa mxuuah ihaam ku jiruu caddeeyaa cilo iyo wuxuu ku daraa daliil buu ku daraa sharaxa waxyaalaha uu qabta waxaasaa ka mid a marka asagu kuma uusan oran arjuu in tama haada mukhtasaru an yakuuna sharxan lilmuxarar kuma oran wuxuu ku yidhi fii macna sharxi maadaama meelihii muhiimka ahayo meeshii ishkaal ku jirtay waxyaalahaas aan wax ka samaynahayo wixii ihaam keenahaya aan bedeli doono wixii qariiba aan bedeli doono sharax macnihiisoo kale waxna aan ku dardari doono sharax macnihiisoo kale inuu yeesho laakiin sharaxii laftiisa noqon maayo anuu cilaalana keeni maayo adilana keeni maayo ila iyo adilo ku dari maayo sharax laftiis maaha fa inii laa axdifu minhu ka xadfi maayo ka ridi maayo shay an shay oo min al axkaami ka mida aslan shay xuguma oo muxarar ku yaallay aniga tuurima walaa min alkhilaafi khilaaf uu soo guuriyeyna tuuri maayo walow kaana waahiyan mid daciifaba ha ahaado laakiin midkii daciifkaana darajadiisaan siinayaa midkii qawgaana darajadiisaan siina laakiin ma ka tuura maca maa ashartu ileyhi waxaan soo sheegay la jirankiisaoo mina nafaa'isi ah masaa'il nafiisana waa soo sheego aan ku dari doono hore aan usoo sheegay marka kuwaasi markii laysku daro kitaabkaasi sharax buu noqonaya sharax macnihiisoo kale u yeelanaya bini aadamka hadde marka wax ka su-aal badanoo ka mar allaale markuu kelimad bedelaba qofka waxaa kusoo dhacaysa muxuu muxarar waxaan uga bedelay muxuu saatan u yeelo kelimaadkan ugu daray marka wuxuu yidhi waqad sharactu waxaan gudagalay fii jamci juz-in juz inaan jamciyo jusku waa kitaab yar oo muxuu ahaa kitaabkii yarbaa juz ay oran jireen oo mawduuc ku saabsan juz muxuu ahaa waxaa jiri jiray la oran jiray rafculyadayn fi salaad saasoo kale mawduuc gaaruu ku saabsanya juzu lqiraa'a faatixada akhriskeedii jusaskaas saasoo kale oo hal mawduuca ku saabsanoo xadiidtiisa wixiisa lagu aruuriyo marka wuxuu leeyahay juz yar baan samayn doonaa aniguna aan ku sheegi doono wixii aan bedelay sababtaan u bedelay waqad sharactu waxaan gudagalay fii jamci juzin juz-in aan kulmiyo ladiifin yar xajmigiisu yar yahay calaa suurati sharxi sida sharaxoo kale suuradiis leh lidaqaa'iqi haada almukhtasari mukhtasarkan waxyaalaha daqiiqa oon dadka indhihiisu qaban karin inaan ku caddeeyo aan rabo waxyaalaha uu rabo inuu caddeeyana wax walba laguma caddayn karo mukhtasarkaas yarkaa laakiin masaa'il muhiim gaaruhu fiirsanahayo wuxuu yidhi wamaqsuudii waxaan uga jeedaa bihi asaga attambiihu inaan ku baraarujiyo cala alxikmati xikmada ku jirta filcuduuli haddaan ka leexdo can cibaarati lmuxarari muxarar cibaaradiisa haddaan ka leexdo maxaan uga leexday ayaan ku qori doonaa meeshaas cibaaradiisii baan ka leexday cibaarada uu ka leexday maalan midda kitaabka dahaarada ka bilaaban doono kale ka mid a walaa tajuuzu dahaaratu ilaa bimaa'in mutlaqin markuu yidhi walaa tajuuzu dahaaratu lirafci alxadii wanajaasati ilaa bimaa'in mutlaq markuu yidhi isaga wuxuu yidhi anugu waxaan u bedelay yushtaradu maxaa yeeley shayga la yidhaha ma banaana marna wax ansixuu noqdaa marna waxa ansixinuu noqdaa shay aan banaanaynoo iska ansaxaa jira soo ma jiro waxyaalaha aan bannaanaynoo ansaxaa beecoo kale iyo waa ku badan yahay waa ku jirjiraa niman haddii nin saaka la soo heshiiyo uu yidhaahdo baabuurkaasaan gadanahaya waa la naadinhayaa kaalay iigu dardara oo ay soo saftaanoo ku daraanoo nin aan ka warqabin markay ku daraanba horkaco horkaco marka dambe ninkaas laga gado ninkii waa la khayaanay beecuna xaaraan buu ahaa laakiin haddana ninkii beeci waa ka gadna yaa khiyaarkiisu wax ku gadanayaa ninku khiyaarkiisa ayuu wax ku gadana qolada beledka ayagoo aan soo gaarin duurka looga hortago duurka wax looga soo gato nebigu waa diiday sal allahu alay slm yaan yaan laga hortegin laakiin haddana haddii laga soo gato beeci waa ansaxaya khiyaar baa la siinaya markay suuqa yimaadaan hadday arkaan in la khiyaanay marka shaygii xaaraam oo dhanba ma ansixin ma wada aha maadaama ay saas tahay wuxuu leeyahay shardigu wuxuu tusinayaa asaga wuxuu inaysan ansaxay yushtaradu haddaan idhi maba ansaxaayo haddii aan biyo iyo lagu dhaqin najaasadii iyo muxuu ahaa marka xigmada ku jirtaan ku baraarujinaya haddaan ka leexdo cibaaradii muxarar wamaqsuudii waxaan uga dan leeyahay atambiihu baraarujin cala alxikmati xikmada ku jirta filcuduuli haddaan ka leexdo can cibaarati lmuxarari muxarar cibaaradiisi wa fii ilxaaqi qaydin haddaan qayd ku daro aw xarfin xaraf haddaan ku daro aw shardin shardi oo lilmasalati masalada u sugnaaday wa naxwi daalik marka shardiga iyo qaydku wax isku dhadhow wey haddaan ku daro muxuu ahaa aan idhaahdo waxaas iyo waxaasaa u shardiya ama qayd haddaan ku daro sababtii aan u yeelay ayaan kitaabkaas yarkaa ku cadayn doonaa kitaabkaas maxaa la yidhaahdaa daqaa'iq ulminhaaj miya mujalad yar wey kitaab yar wey wa akaru daalika intaas badankeedu min adaruuriyaati bay ka mid tahay allatii laabudda minha aan laga maarmayn waxyaalahaas aan soo sheegay waxyaalaha aan laga maarmayn ayay ka mid tahay oo in kitaabka saa la yeelo laga maarmi mahayo marka waxaas laga maarmaanka ah ayaan ku daray kitaabkii muxarar wa calallaahi alkariimi allihii kariimka ahaa ayaa ictimaadii cuskushadaydu noqota keligiis calaada horumarinteeda jaari majruurkaasi waxa weye lilxasri rabbigii kariimkaa korkiisaan ayaan tala saartay umuurtaydoo dhan baa u salartahaatay ha ka mid ahaato kitaabkan inuu dhammaado oo shaqadan aan qabtay ay meel gaarto ha ka mid ahaato marka rabbigay baan u tala saartay wa ilayhi keligiis xaggiisa ayaa tafwiidii bandhigideedu to amarkaygana asagaan u bandhiga westin haddii tiirsashadayda asagaan ku tiirsan meeshaas haddee cid kale waa inuusan nacfiya dur ka rajayn qof cilmiguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha rabbiga in loo kaashado lagama maarmaanka ah inuu rabbigay kuu furo inuu camalka furo iyo muxuu ahaa fahmiga wax walba rabbigay loo kaashado ninkii dabca inuu juhdi qabto wax sameeyana rabbigiisu inuu kaashado isaga waxuma qabsan karo rabbigaynu subxaana wa tacaala inuu cid kale ku kabo oo hebel iyo hebel iyo ku kabana ma ah waa in keligiis wa as'aluhu alle waxaan ka baryahay an nafca bihi kitaabka inuu ku anfaco lii aniga isagoo hadda goortu ku anfici doonaa waa goorma aakhiru ku anfici doonaa nawowi asagoo adduunka kitaabadan wax ka dheefi meyy hadda waxaa jiri kara dad ama kitaab bay taxqiijinayaan ama kitaab buu qoraaya maxbuu qoraaya markii uu qoro hadda kabacduu daabacayaa suuq buu geynaya waxbuu ka helahayaa niyadda xataa waxeelku inay marka hore wax ka gasho iska macquul inuu ninku naftiisa ka taqallubo marka ugu horeysa oon inuu cilmi faafiyo rabo labadaba waa imaan kartaa laakiin waktigii nawowi oo kale waxaan la qoraayo waa lagu rafaadayaa maahane wax adduunka laga goosanaya ma jiro wax adduunka laga helahayo aslan maba jiraanba laakiin maantao dhan waxbaa la qoraayo waa lagu rafaada marka rabbiga inuu igu anfaco ayaa had soo aakhiro u baxsana soo saas maa aakhiro u baxsana wa as'aluhu waxaan weydiisanaya an nafca bihi inuu ku anfaco lii aniga walisaa'iri lmuslimiin muslimiinta soo hartay muslimiinta soo hartay in ay akhristaan oo ka faa'iidaystaan qaarkood inay nashriyaan qaarkood waxay keeni karta inay daawacaan oo dad gaarsiiyaan qaarkood inay fidiyaan marka nafcigaas muslimiinta si badan buu u gaari karaa si badan buu u gaari karaa oo ninkii muslimkaa uga faa'iidaysan karaa cilmiga ninkii akhrista iyo midkii akhriya iyo midkii khudad wax lagu akhrista dejiya iyo midkii maadihaan u kaalmeeya iyo midkii meeshii lagu dhigan lahaa hagaajiya nin walba qaybtiisu ku leeyahy nin walba qaybtiisa ayuu ku leeyahy wa as'aluhu alle waxaan ka baryahayaa an nafca bihi inuu igu anfaco li aniga walisaa'iri lmuslimiina muslimiinta soo hartay wa ridwaanuhu cani inuu iga raadi noqdo waa cana axibaa'i kuwii anugu aan jeclaayo kuwa ay jeclaa labaduba waa gelahayaan wa jamiici lmu'miniin muminiintii oo dhanna inuu u duceeyo muminiinta haddee ducadeeda loo ducaynayo oo dadkii kaa horreeyso wax qur-aankii ku soo arooran maaha rabbana ikfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waa haddee ninkii u ducaynahayaana asagana wuxuu helahayaa fadiiluu helahayaa intaasuu u ducaynaha assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi asaalixiin marka muslimiintaasoo hadda maanta meel walba ku dayacan oo dhibaataysan qofku markuu ducaysan habe inuu ayaga ku duco ku daro meeshaas inay faa'iida ugu jirto ayaa uu bilaabay bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabu dahaara hadda wuxuu galay muqadimadii waa ka soo baxay kitaabkiibuu galay kitaabka waxaa la yidhaahaa ism kelimada kitaabka marka luq ahaan loo fasiro wax la isku keenkeeno weeye addamu waljamc wax la isku keeno isdilaaxa culimmadu ay u yaqaanaanna waxay yidhaahdeen waxa weeye ismun lijumlatin mukhtasatin min alcilmi mushtamilatin calaa abwaabi fusuuli qaa'im waa magac uu leeyahay jumlo oo khaasa jumlo khaasa ilaa beeca meel buu khaas ku yahay muxuu ahaa dahaaradu waa khaas soomkii waa cilmi khaasa waxaas jumlo khaasa sida badanna baababna ku dhex jira baababkana fasalyaal baa ka hooseeya sida badan kitaabadaas marka marka la dhigahayo waxaa laga qaadanahayaa qur-aanka rabbigay subxaanahu watacaala uu suurad suurad u kala jaray suurad suurad buu u kala jaray markuu ninku hal suurada akriyaba wuxuu dareemahayaa wax weynoo qur-aana inuu qaatay haddii hal kitaaboo cilmiga ka mida uu akriyo maalan dahaaroo kale uu akriyo wuxuu dareemayaa inuu cilmi qaatay laakiin haddii dareenkaasi ka dhumo khaas ahaan annaga soomaalidoo kale hadduu dareenkaasi naga dhumo dhib baa na haysa soomaalida dadkeeda wax akrista hami waxaa ku haya kitaabka dabaadigiisa meeshii ninkaan la rabay hal baab hadduu si fiican u fahmo inuu hal baab si fiican u fahmo inuu waxoo dhan orodku maraa ayaa ayaa himaynaysa ma garanaya deg degguna waxaan u malaynahayaa ma xoogaa baadiyaha asalka aan ku leenahay inuu yahay iyo ma garanaya dabeeca kaloo nagu jirta deg degu waa jira dadka waa ku jira nin walba inuu degdego midkii damca inuu suldaan noqdo inuu degdeg u noqdo kii damca inuu xoolo tabca degdeg inuu noqdo kii damca meelaha qaarkood waxaa arkaysaa guri maanta markaa sanadkan timaadmeel joogaa sanadka dambe xoogaa yar baa lagu daraysa laakiin haddii nin soomaaliya uu yahay waa inuu laba bilood uga baxa dhib kastaba hau mara wax walba ha maro kii wax barantaga waa inuu fasal iyo laba ka boodaa marka degdeg baa nugu jirta degdegtuna iyo wax sugidda idqaanintu isma laha laba shay oo kala duwan wey qodob kaloo asagana dhibahoona haysta waxa weeye reeguuraannimada ay sababtay tahay maahan in wax la laazima waa nagu adagta aaday u adagtaha in wax la laazimo marka waxaan isleeyahay war amay nagu fiicnaan lahayd in aan fahamno hal kitaab haddaan si fiican u fahmno cilmi fiican baan qaadan amay taasi nagu fiicnaan lahayd culummadii akrin jirtay kitaabadan markii ay arkeen soomaalidu siay u dhiganta waxay afar qaybood ha loo kala jaro afarta qaybna waxay ku salaysan tahay afar qayboodoo horey culimmadu u sameeyeeno cibaadaadkiibay meel ka dhigeen wixii suuqa ku saabsanaa iyo mucaamalaadkii maaliga ahaabay ku xijiyeen wixii usrada qoyska ku saabsanaabay ku xijiyeen kabacdina waxyaalihii ama dadku isyeelay ama dadka faasidiintaa sida loola dhaqmo iyo sida dadka loo kala bixiyay waxyaalihii markaas maxkamadu ay u baahna ee dowladdu ay u baahnayd bay gadaal ka dhigeen afartaa qaybood bay ka dhigeen afartii qaybood marka waxay ka dhigeen afar kitaab oo midba markiisa la akhristo oo si dadku ay u dareemaan in kitaabkii la akhristay waxay yidhahaan mar allaali markii la dhammeeyo waa in qurbaan la sameeyo khatmi baa jira saasaa jiri jirta waxaas waxa ay u samaynaayeen waxaan ku qiyaasaya inay tahay dadku inay dareemaan inay bal wax fiican qaateen laakiin annaga ishkaalkayagu degdeg baana haysa degdegtii haddii lagu dhammeeyana wixii dadka u dhaadhici maayaan intii kitaabkan oo dhanna dhammaadana ma sabri karno marka xalka noogu dhow waxa weye inaan fahamno kitaab haddaan qaadanaba inaan wax qabno xalkii noogu dhow amu saasyahy marka dahaaradan waxay ka mid tahay qaybtii cibaadada cibaadada meeshaan taalla oo hadda laga hadli doono waxay ka bilaabanaysaa salaad oo muqadimadeedii dahaaro tahay iyo soom iyo zakaad iyo soom iyo xaj afartaas qodob ayaa cibaadada laga hadli doonaa ku dhammaan doonta kitaabka kuma jiro wixii tawxiidka iyo caqiidada kuma jira kuwaas waxay u dareemahayaan inay leeyihiin fanni gaarkiisa kalagooyintaas kala gooye annaga xoogaa waxay nagu leedahay raad soomaalida raadkay nagu leedahay waxaa weeye markii uu wax dhiganahayaba ninkii wuxuu ku fakerayaa inuu fiqhi dhigto safiinuu akrinaya safiinaha wax yar baa ku yaalla arkaanu islaam iyo arkaanul iimaan qofka dhiganahayaana qof wax loo sharxi kara maaha wax duuduub duuduub iyo wax loogu dhiibo maahane nin wax sharax dhegaysan kara maaha maxaa yeele nin bilow aho hadda bilaabay wy ninkaas sharax ma sii dhegaysan karo marka kelimaadkiioo duuduuban an tuumina billahi wamalaa'ikatii intaasaa u horaysa ayagoo duuduuban buu qaadana abushtaac uu gelayaa kumaba yaallaanba hadduu sharaxiisa galo haddana kuma yaallaan haddana hadduu kor usii kaco cumda tusaale galo kuma yaallaan suu usii socdo manhaaj buu ku tegaya manhaajka waakan kuma yaallaan waxa muranka soomaalida dhex yaalla iyo waxa mushkiladuna waxay u badan tahay wixii caqiidada waxa mushkiladu u badan tahay asbaabtu waxa weeye baab oo inta badan baan kasoo boodnay waa laga soo booday marka kasoo boodidii waxay keenaysaa inuu culays nagu qabto marka kitaabka dahaarada dahaaradu hadde waxay fura u tahay salaaddii bay fura u tahay miftaaxu salaati ahuuru wa taxriimuhaa atakbiiru miya furay u tahay marka ayada in laga bilaabo w ayada waxay yidhaahdaan waxa meesha looga hadli doonaa waxaa weye maqaasid iyo wasaa'il maqaasideedu afar baab wey afar baab baa looga hadli doona hal baaboo dambe waxaa imaan doona baabab u kala qaybsamaya isagoo aan gaar isku taagi karin baabka ugu horeeya waxa weeye wuduu weyseqaadka waa maqsid waa in la bartaasee loo weysaystaase salaaddii uu furo u yahay baab labaadna waxa weeye tayamum mise qusli qubayski qubayskii asagana haddii janaabaiyo markii ay yimaadaan dahaaru raba waa baab asagana gaarkiisa looga hadloo layaa maqsuud wey labadooda markii biyo la waayo booraysigii asagana waa maqsuud midka ugu dambeeya saddex afartooda waxaa weeye isaalatu najaasa najaasada in layska suuliyo baabo baab xayd la yidhahdaa gadaal imaanahayo meelna janaabadu lug ka gelinayaa meelna najaasadii uu lug kala gela isagoo gaar u istaagi maha intaas waxaa la yidhahda maqaasidii wey wasaa'il baa jira lagu gaaro ayaga wasaa'ilkaas waxaa la yidhahdaa waa biyaha hadda biyaha laga bilaabi doonaa dahaarada biyihii iyo ciiddii ciidda waxaa loogu dahaarayaa maxay tahay ciidda maxaa lagu dahaaray waraysiga najaasadan marbay ka qaybgeli doontaa najaasada mxuaha najaasada eyga waa ka qaybgeli doontaa soomaa iyo ciiddii biyihii iyo ciiddii iyo xajar alistinjaa oo dhagax lagu istijoon doonaa iyo waxyaalaha wax lagu magdeeyo maqaarada mise waa magadii lafteedii magadiia waxay tahay marka saddexdaa afartaas iyo afartaas ayaa meesha looga hadli doonaa waxyaalaha iyagu marka ay kusii gaarayaanoo biyihii weelkii lagu shubahayay iyagana waxbaa laga hadli doonaa marka baabku meelahaasu kusoo kusoo koobi doonaa dahaarada wuxuu yidhi qaala allahu tacaala wa anzalnaa min asamaa'i maaan dahuura cirka waxaan ka soo jirnay biyo wax daahiriya kelimadaas sheekha wuxuu usoo hormarinayaa maaqan aayado kale inay ku jiraan kitaabka muxararka xataa kitaabo aayado badan baa ku jiray oo dhowr baabab waxaa jira baabu tayamum falam tajidu maahan fatayamum saciidan markuu salaada marahaya ina salaad kaanad calmum xataa kuwii waa soo gaabshay kitaabkii oo dhan buu soo gaabshay maxaa yeele meelo kaloo laga akriyay leeyihiin meeshaan masalo oo waxa weeye taaganoo fuqahada qaar baa waxay qabaan wax allaaliyo wixii maayic ahoo dareeraah oo wax nadiifinayo o dhan ha lagu daahiriyo najaasada ha lagu daahiriyo marka midaasuu meel iskaga saaro wuxuu yidhi aayaddaasuu keenay biyaa rabbigay cadeeyey subxaana wa tacaala haddii axaadiidtii ku soo aroortay oo ninkii masjidku ku kaagshay oo layidhi biyo ku shuba iyo waxyaala noocaasuu raadinay yushtaradu lirafci اlxadai wاnnajasi maaun mudlaq waxaa la shardiyaa xadadka koryeelkiisa iyo najaasada zuulinteeda waliisaalati اnajasi maaun mudlaqun biyo la idlaaqay biyahaas biyo oo biyo la yiri wey magac kale loogu dari maha hadde webiga haddii laga soo daro biyaha webiga wey laakiin banaanka markii la geeya adhowti biya iska noqonaya sooma webigu waa ka hari doona ceel haddii laga soo daro marka hore maa ulberi ay joogaan laakiin haddii ceelkii laga baxsho banaanka la geeyo biyay un tegi doona qaydkaasi qayd daba jooga maa wa huwa maa yaqacu calayhi wuxuu ku dhaco weeye ismu maain magac biyood bilaa qaydin qayd la-aan waa wixii magacay ayadoo aan waxba lagu dhajin biyo la iska yidhaahdo aayaddiibaa hadde saas ku tiro maaun ayay ku tiri maahan tahuura maaca meeshaas marka biyahaas waxa inay dahuur noqdo ka bixiya oo dahuur wax daahiriya inay ka bixiyaan laba waxyaalood wey midkood waxaa weeye najaaso hadday gaarto najaasadu dahuur bay ka bixin kartaa daahirna noqon maayaan dahuurna noqon maayaan daahirku waxa weeye ayaga laftooda daahira hadday meel kaa gaaraan wax kuuma dhibaan mudahirna haddii la yidhahdana waxa weye ayagu waxbay daahirayaan najaasada iyo ayagaa dhaqa marka biyahan hadda lagu leeyahay waa biyo mudlaqa waxna waa dhaqaan ayaguna daahir wey waxa daahirnimada marka inay wax daahiriyaan ka bixiyaa laba waxyaalood wey mid waxa weye waa najaasada midna waxa weye shay kaloo daahiroo inta lagu daray magacii ka bedelay magacii u bedelay mar haddii magacii bedelma biyo miyay noqonaa haddii inta hilib lagu kariyo hadhowti maxaa la leeyahay maraq bay noqonayaan aleenii waxbaan ku darnay waxay noqonayaan shay oo muxuua casiir laaan ku miirnay ama liin ama cambe ama waxay noqdeen casiir magacii waa isroge biyo laga teg soo maa markaas biyo noqon maayaan labadaas waxyaalood baa waxay ka bedelaan duhuurnimada hor istaagay inay wax daahiriyaan labadaasa hor istaagay marka labadoodiibu wuxuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu yidhi falmutaqayiru biyihii isbedelay bimustaqnan canhu wax ay ka deeqtoomi karaan meeshaas wuxuu rabaa inuu shaygii daahirka ahay oo biyaha magacooda bedelaayay ama kii aan bedelin xukunkiisii kuu sheego biyaha hadday wax ku darmaan oo magacoodii uusa bedelmin iyo haddii ay wax ku darmaan oo magacoodii bedelmo xukunkay qaadanayaan uu kuu sheega waxa ku darmay se waa daahir baa hadda la joogaa najaaso weli maanaan gaarin falmutaqayiru kii isbedelay bimustaqnan canhu wuxuu ka deeqtoon yahay ka zacfaraanin zacfaraan weeye zacfaraan biyuhu waxba ugama baahno haddii biyo lagu daro biyihii lagu daro waa bedela bedelkuu bedelaa laakiin wuxuu noqon karaa bedel khafiifah oo laleeya waa biyo zacfaraan ku darmay iyo bedel adag oo la yidhaha wixii zacfaraan bay noqdeen laba waxyaalooduu noqon doonaa marka wuxuu yidhi kuwii bedelmay bimustaqnan canhu shay laga maarmo biyuhu ka maarmaan ka zacfaraanin weeye taqayuran isbedel taqayuran bedelmid yamnacu diidahaya isma idlaaqa ismilmaayi magac biyood in lagu idlaaqo biyihii saas u doorsoomay kayru dahuurin minaan daahir ahayn wey biyihii ay ku dhaceen wax magacooda bedelo oo daahirah oo magacoodii bedela biyahaas wax daahirin maayaan hadday maraq noqdaan iyo hadday shaah noqdaan iyo haddii ay waxay noqdaanba magacoodiiba mar hadduu bedelmay casiir ay noqdeen biyahaasi wax daahirin maayaan marka muxuu iskugu daray biyaha waxay ku doorsoomeen wax laga maarmi karo wey biyaha marmarka qaarkood waxyaala aysan ka maarmi karin baa bedelahay oo haddana wuxuu yidhi taqayurku waa inuu yahay magacii waa inuu bedelaa in biyo lagu sheego la yidhaha waxaan waa biyo waa inay bedesha biyaha inta magac yar la iska raacina laleeyahay waa biyahan caanaa ku daatay biyahan casiir baa ku daatay biyahan waxbaa ku daatay inta laleeyahay weli biyay joogaan weli biyay joogaan laakiin maantii biyaha magacooda laga bedelo magac kale la siiyo markaas wey walaa yaduru waxba u dhibi maayuu yidhi taqayurun doorsoonoo laa yamnacu isma magac aan bedelayn shay kale oo muxuaha daahiraha gaaro waa ka soo carfahayaa ama waa ka muuqdaa ama biyihii xoogaa waxbuu ka dheehay magaciisa ma bedelin waa iska daahir mudahir wey waxbuu daahirina waxbuu daahirina wax daliilaya xasuusan kara biyo wax oo kaloo daahiri ku darmeenoo wax ka bedeleenoo haddana lagu dahaaro qaato ya may waxaan sheegayaa wax oo sunnada ku jiro oo lagu dahaaro qaatay biyo noocaas oo daliil u noqon kara biyihii haddaysan isbedelin isbedel wax waa galeen laakiin meel aysa gaarin magacoodi doorsoomo in aan la iska isticmaali karo may geedkii ka hadli maayo waxaan rabaa wax sunnaahoo haddii geedka wax galeen ha sidriga ma waxa weeye midkii wax lagu dhaqay meydka iyo saas oo kale macquul waa soo geli karaa ya biru budaaca biru budaaca waxaa laga hadlayay maqa nijaasooyina wax noocaas oo kale amay ahay ma jiray xadiid oo nebiga sala allahu calayh wasalama ee umuhaani laga warin jiray oo ay oran jirtay weel oo cajiin uu ku harharay baan biyo ugu keenay waxaan malaynaya nasaa'iga waa ku jiraa iyo ibnumaajaha iyo xadiidkaasi cajiinkiiya geedkii baafkiiyo cajiinkii ilaah biyo lagu soo shubay cajiinkaasi marka haddee waana ka soo carfi doonaa xoogaana waa qasqasi doonaa laakiin haddana waa la iska isticmaala waa lagu qubaysta marka haddii magacuusan mar isbedelin wax dhiba male walaa yaduru tagayurun laa yamnacu lisma magaca aan bedelayn waxba ka dhibi maayo doorsoonoo aan magaca bedelayni waxba ka dhibi maayo walaa mutaqayirun kii ku doorsoomay bimuktin nagaadi biyihii meel bay ku daaheen markaasaa isbedeleen wadiinin dhoobo dhoobo miyaa biyo ka maarmi karaan biyo dhoobo ma ka maarmi karaan waduxlubin xayaabadii xayaabada korka ka fuusha ayadana haddii ay korka ka fuusho oo ay bedesho biyihii cagaar cagaar noqdaan oo saas waxba u dhibi maayaan wamaa fii maqarii biyaha salkooda meesha weel lagu shubay ayaa biyihii wax ka bedelay ama muxuu aha baraag lagu shubay waxbay ka bedeshay wa mamarihii meeshay soo marahayeenoo tog bay ku yimaadeen ama muxuu ahaa meel baa biyaha la rabay in la geeye meeshii baa nuurad iyo wax lagu sii shubay shamiito iyo waxyaalihii baa wax ka bedelay kuwaasoo dhan marka waxay kuu fasirayeen waxyaalahan biyuhu ka maarmi karin وما جعل عليكم في في وما جعل عليكم في الدين من حرج كاسو تجاه بيه بان كم مارمي كريم وكذا متغير كيو كدور صومي بان لم يذا بمجاور وحلا حريرة شيء أن كم المين بيها لام كعود لام ويا لام با جيت بيه كل حجرت لام تحوق عرف بيلا عرف تيدي بدور سي بيه وصور عرفه ودهن سبق subagii baa lagu shubay biyihii korkoodii subagu marka biyahaan kuma milmo kor buu ka fuula marka waxyaalahaas aan ku milmayn ayagana wax u dhibi maayaan aw bituraabin durixa fiihi ciid lagu riday biyihii baa ciid lagu shubay ciiddii lagu shubay baa boor ka dhigtay oo calow ka dhigtay ciiddaasi laakiin fi nihaaya waxay geli doontaa inay intay degto wixii wasakana la degto ayaa suuragaloo marka dambe ay degto laakiin qaarkooda oo dhoobada fudud oo kale haddii ay bedelo biyihii waxba u dhibi mayso meeshaas marka biyaha haddii shay daahir ah uu bedelo bedelkaa looga tegi karaa oo aan lagu weesaysanayno waxa weye hadduu magacii bedelo shayga oo bedelayna uu yahay shay biyaha ku mirmahaya haddana uu yahay shay muxuu ahaa laga maarmi karo wax laga maarmi karoo lagu riday wixii biyuhu aysan ka maarmi karin marka biyuhu maadaama ay yihiin noloshii dadka ay yihiin wax badan baa loo khafiifiyey wax badan baana loo khafiifiyey walaa yaduru waxba dhibi maayo taqayurun doorsoonoo yasiirun yar laa yamnacu isma magacaan bedelay walaa mutaqayirun biyihii ku bedelmay bimugtin nagaadi meel ay wax badan ku daaheen iyo wadiinin dhoobo meeshu ku jirtay waduxlubin xayaabadii fuushay wamaa fii maqarihi salka biyaha waxa ku jira meeshay ku sugnaanayaan ayaa bedelay wamamarihi meeshay soo marahayeen wakadaa mutaqayirun kii doorsoomayna sidoo kale wey bimujaawirin wax la xiriira ka cuudin laantii wey waduhnin subagii ow bituraabin ciidoo durixa fiihi lagu riday filadaar adarkaas muqaabil baa meesha ku jiro kuwaas waxbay u dhibahayaan laakiin waa laga raajixsan yahu rabaa inuu ku yiraa marka haddii la yidhaahdo insha allah ma doonayo inaan masaa'il fara badan eh, intaan sharaxda ka soo aruuriyo meesha ku soo aruuriyo kitaabku maadaama uu mukhtasar yahay in asaga intuu joogo lala socdo ayaa roon haddii xajmigiisa ka badan la fuuliyo waxaa idinku filan markii ajrumiyaha la bilaabayo kitaabo badan lagu soo arooriyo dadku waa ku wareeraan ya haddii wax badan lagu soo arooriyo wixii ikhtisaarkii loo alifay ikhtisaarkiisii inuusan xigmadiisa ka tegin buu u baahan yahay marka insha allah anugu isku day maayo inaan masaa'il badan meelo ka soo jamciyo laakiin bal inta meesha taalla haddaan fahmi karno intaasaan kusoo gaabsanaya wallahu subxaana wa tacala aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi